habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
dhegeystayaal waa habeen sabti ah toddobada bisha sebtembar sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o a somaali com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacaddana caawa waxaa idiin soo jeedinayaa nuur xasan nuur iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure iyo soo saaraheenuna waa bashiir abikar
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shirkadda xawaaladda taaj oo maanta abaalmarin caalami ah lagu guddoonsiiyey magaalada muqdisho
annagu dadaalkeenna waa muujinay dad aan soomaali yahayna marlabati inoo kacday waxaan maanta alla hortiisina leenahay naga qaada arrintaas oo dadka soomaaliyeed xal ha loo helo arrintaas haddii aan sidaas la helin nalooma sii ogolaan doono mana sii socon karto waa dhiigbax qarashaana ma socon karto dhisnahasna ma socon karto
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan ciidamada booliiska ee magaalada hargeysa oo maanta duurkii xabsiga u taxaabay guddoomiyihii telefishinka madaxa bannaan ee horyaal maxamed cusmaan sayid xalayna xiray xarunta tiiviga saxaafadda somalilan gaar ahaan tiifiyada iyo wasaaradda warfaafinta xeer baa heshiis baa ka dhexeeyey ay dhowaan kala saxeexdeen heshiiskaas wuxuu dhigayay inaan xarun warbaahineed la xidhi karin dee lala xidhiidho maamulka oo haddii dembi lagu helo inta sifa sharciya loo maro dee marka hadda iyaga la xidho dee tii lama fulin oo dee dowladdii waxaad moodaa nidaamkii digtaatoriga ee kale taliska ahaa
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijyadii xiisaha lahaa ee cawayska washington iyo martida mikrofoonka qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
maxaabiis isdhaabsigii muddada dheer la sugayay ee ruushiya iyo ukrein ayaa meel martay taasi oo kor u qaadaysa rajada dadaalada dib u soo cusboonaaday ee lagu soo afjarayo dagaalka u dhexeeya ciidamada ukrein iyo gunugoostada uu ruushku taageero goorsii horreysay oo maanta oo sabti ah ayaa waxaa la arkayay laba bas oo ka baxaya xabsiga lofortofo ee magaalada moscow halka dowladda ukrein ay leedahan ay iyadu soo cagadhigatay saaka garoon dowladeed oo ku yaala magaalada moscow maxaabiis isdhaabsiga ah mid la mid ah ayaa waxaa lagu soo warramay in uu ka dhacay magaalada kiev oo labada dhinac ay isweydaarsadeen maxaabiist madaxweynaha ukrein volodimir zelonski ayaa waxa uu ku biiray qoysaska maxaabiista ukrein oo la sii daayay si uu farxadda ula qaybsado kuwaasoo ilmeynayey zelonski ayaa carab ku adkeeyey in isdhaafsiga maxaabiista ay ahayd tallaabo hore loo qaaday oo lagu soo gebagabeynayo dagaalka argagaxale ee ukrein iyo gunugoostada ruushka uu taageero u dhexeeyo ee bariga ukrein kaasi oo ay ku dhinteen dad tiradoodu ay gaarayso saddex iyo toban kun madaxweynaha ruushiya valadimir putin ayaa isna dareenkaasi la mida muujiyey waxaana uu sheegay in xitaa tallaabadani ay noqon doonto mid wanaagsan oo loogu sii dhaqaaqayo caadiyeynta xiriirka labada dal xarunta maraykanka ugu qaabilsan la socodka duufaanada ayaa sheegtay in duufaanta dorian ay yaraatay balse la filayo inay maraykanka uga sii gudubto gobollo ku yaala dalka kanada caawa iyada oo ku socota xawaaro dhan boqol iyo afartan kilomitir saacaddiiba ayay khubaradu sheegeen in dorian ay isu mari doonto gobolada nova scotia iyo newfoundland ee dalka canada waxaana markiiba ay la sheegay in duufaantu ay sidoo kale ka hor inta aysan goboladaasi gaarin mari doonto gobolka massachusetts iyo gobolka kale ee maine ee dalkan maraykanka dorian ayaa jimcihii rabo mihigaan ah iyo dabeylo iyo fatahaado ka geysatay magaalooyinka dhaca dhinaca xeebaha ee gobolada koonfurta iyo waqooyiga carolina hore waxa ay cagta usoo marisay jasiiradda bahamas oo ay ku dishay ku dhowaad konton qof
mas-uuliyiinta hong kong ayaa xadiday adeegyada gaadiidka ee garoonka duuladaha maanta oo sabti ah si ay isugu dayaan inay ishortaagaan mudaharaadyo ka dhaca halkaasi mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ay tareenka loo ogolaan doono uun inuu si toosa uu u tago garoonka duuladaha oo aanu mari doonin maxadooyin badan dibadbaxayaasha qaar ayaa horaantii toddobaadkan waxay ku baaqeen mudaharaadyo cusub oo madaarka hong kong ka dhaca ma cadda inay dhici doonaan dibadbaxayaashaasi iyo in kaleeto
la taliyaha dhinaca amniga ee ra-iisul wasaaraha hindiya ayaa maanta sheegay in maleeshiyaad badan oo ku sugan dooxada kashmiir ay isku dayayaan inay rabshado ka dhaliyaan gobolka isagoo arrintaasina ku eedeeyay dowladda bakistan ajiid doval oo ka mid ah dadka aadka ugu dhow ra-iisul wasaaraha hindiya ayaa sheegay in hub badan si qarsoodi ah lagu geliyey kashmiir dadkana loo sheegay inay abuuraan qalalaaso saraakiisha militariga hindiya ayaa sheegay in xogtani ay ka heleen sirdoonka dhulka iyo taleefoonno la dhegaystay oo gudaha kashmiir ah hindiya ayaa bandow gelisay gobolka kashmiir tani markii ay laashay dowladda qodob xaquuq gaar ah sii jiray dadka ku nool gobolka kashmiir qaybta ay hindiya maamusho
si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington aan ku horreynay xilli ay jiraan xaalado adag oo ay wajahayaan xawaaladaha iyo bangiyada soomaalida ayaa haddana waxaa bangiyadu ay wadaan dadaallo ay ku horumarinayaan hannaanka ganacsi ee daaha furan waxaana haatan hay-ad iyadu qiimaysa xawaaladaha ay abaalmarin caalamiya siisay xawaalada taaj oo ka mid ah xawaaladaha soomaaliyeed wariyeenna cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixinta nooga soo diray muqdisho bangiyada iyo xawilaadaha soomaaliya ayaa ku shaqeeya daruufo adag marka ay timaado kala gudbinta lacagaha gudaha iyo dibadda dalalka qaarkood ayaana lacagaha looga soo qaadaa boorso oo aan lasoo marsiin karin hannaanka xawilaadda xaaladahan adag maanta ayaa laga sheegay munaasabad lagu abaalmariyey xawaalada taaj oo hay-ad caalami oo qiimaysa xawaaladaha ay siisa abaalmarin caalami ah cali maxamuud guuleed gudoomiyaha xawaalada taaj ayaa sheegay inay jiraan culaysyo badan oo xilligan dul saara hanaanka lacagaha la iskugu diro dowladaha qaarkoodna aysan ogolayn waxaa jirta xawaaladaha waxaa probleem ka haystaa dhib badan ka haystaa wadamada dibadda waa ogtiin bangiyadii xawaaladuhu ay la macaamili jireen oo ay lacagta dhigi jireen gaar ahaan hadda maraykanku kale dhib weynaa ka jira dadkii waxay noqotay in lacagihii boorso lagu soo qaado oo dubay lagu keeno maraykanku ka bilaabatay arrinkaas haddana yurub laftirkeeda way bilaabeen hadda norway oo kale sidaas oo kale waa lacagta waxaa looga soo qaadaa boorso waxyaabahaan isleenahay albaabkay u fura karaanna waxaa ka mid a dhacdadan hadeertaan in hay-ad caalamiyu ay maaragtay anaga nasiiso maxay ahayd oo kalsooni ay nasiiso marka mas-uuliyadda dowladda runtii aadayna ugu jireen juhdi badan ku jireen waxaan codsanaynaa maaragtay in arrinkaas sidii looga gudbi lahaa oo bunuugta iyo xawaaladaha ula macaamili lahaayeen in maaragtay sida ay u raadiyaan in waddanka deynta laga dhaafo muhiimad dadka dhan ay wada dareemayaan waaye sidaasoo kale inay ku xijiyaan in xawaaladaha culayska lagu haayo laga qaado cabdulaahi maxamed shiikh oo ka mid a madaxda xawilaadaha soomaaliya ayaa sheegay inay soo mareen daruufo adag balse hadday jirto dowlad dalka wax ka qaban karaysa lacag boorso lagu soo qaaday inna laga aqbalayo mid shan kun oo doolar oo bangi la marsiinana laga diidan yahay waxay la tahay waxa miisaankeeda baa loo jeedaa waxaa adigu isgaro waxba kuuga ogoliyo dowladda soomaaliyeed dadkii xubnihii u matelayay hay-adaha ee qusayso shaqadan iyo xubno kaleba way joogaan waxaan codsanaynaa in meeshaas ay joogto annagu dadaalkeenna waa muujinay cid aan soomaaliyahayna marlati noo kacday waxaan maanta alla hortiisa idin leenahay naga qaada arrintaas oo dadka soomaaliyeed xal ha looga hela arrintaas haddii aan sidaas la helin nalooma sii ogolaan doono mana sii socon karto waa dhiigbax qarashaano ma socon karto businessna ma socon karto waxaan tusaanaynaa inayna siiyaan ballanqaad ah maanta dadkan hortiisa iyo meedii hortooda arrintaa inaysan nagu soo naban oo meesha kasii socoto wassalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu wasiirka warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa sheegay in dowladdu dadaalay ku bixisay balse bankiyada caalamiga ee hordhigan sharuudo adag oo u baahan wax ka qabasho gudoomiyaha xawlaaduhu wuxuu yidhi lacagta boorsaan kusoo qaadnaa dowladdu waynay hawl fiican ka qabatay dowladdu wax kasta oo ay samayn kartay samaysa waxaan xasuustaa shirkii bruxelles axmed baa nala joogay rag aan ka xasuusto waxaanu shirinay bangiyada yurub baanu shirinay iyo america iyo wall bank ayaanu shirinay anigoanu markaa wasiirka ganacsiga dhibaatooyinkii madaxweynuhu u sheegay bay ugu horreysay in bangiyadu nala shaqeeyaan oo duruuf adagaan ku jirnay ay nala shaqeeyaan oo noo furaan dowladihiina way joogeen waxaa joogay madaxa sare wasiiro leh oo ayaa shirka joogay wasiiradii yurub oo dhan baa joogay europe investment bank baa joogay kulli way wada joogay waxaana la yidhi yaa u xidhmaya bangi soomaaliya oo fakri oo shin haysan bangiga u xidhmaya ee lacag bilaa meelay ka timid iyo meelay u socoto aan la garanayn ninka bangigiisa u xidhaya waayo war orda ummadda la mid noqda oo system dawladeed samaysta oo qof ay dhiilahoo lacagta yaa qaata noo sheega lacag baa la diraa yaa qaatay nabodhi ma dhaqi adiguna ma sheegi karta marka waxaan al ku yidhi orda systemka ummaddu hadda ay adduunka ku nooshoo kale soo soo noqda banki hadda intuu soomaaliya tago lacag bac lagu wado intuu akountiga ku shubto u xidhmayaa ma jiro marka nidaam dawladeed baynu kaga bixi karnaa wax kasta haddaan samayno ma sugaysi waana istaagaysaa sidaad sheegtay wey waa istaagaysaa mar dhow haddayna system dawladeed samayn dowladnimo dalkaan ka hirgelin dadka i d u samayn qofka lacagta qaato lala garanay aan la garanayn waa xidhmaysa gudoomiye ku-xigeenka koowaada golaha shacabka cabdiweli muudey ayaa sheegay in dowladda soomaaliya aysan isku heli karaynin in canshuur ay ka qaada ganacsatada soomaaliyeed haddana ay difaaci weyso markay timaado daruufaha adag dowladda soomaaliya inay xil iska saarto waajibaadkeeda ay qaadato shirkadaha in lacagna laga qaato dhibaatadoona la xallin waayo sax maaha maalin kasta waxaad tidhahdeen canshuur keena lacag keena deendhaafaan ku jirnaa in lacag soo aruuriya keenaad dahdiin dhibkay soo sheegta inaad wax ka qaban waysiin sax maaha waa inaad dhibkooda wax ka qabataan mas-uuliyadda adinkaa saaran dowladnimo wax ku hadli kara waa adinimada adinkaa ku hadlaayo dadkay usoo cabanayaan markay dhibaato ku timaadana adinka waa dowladda oo madaxweynaha ugu horey waxaan rabnaa dadkan dhibaatada ay sheeganayaan hadda muuqato waa dhibaato u baahan in xil iska saaro munaasabadda lagu taageeraya abaalmarinta caalamiga ee lasiyaakha wilaayadda taaj waxaa goobjoog ka ahaa qaybaha kala duwan ee bulshada kuwa ay ugu horeeyeen xubnaha labada gole ee dowladda cabdulqaadir okey v o a muqdisho
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaanna waa v o a somalilan ayaa sheegtay inay soo dejin doonto shidaal laga bilaabo kowda bisha oktoobar ee soo socota iyadoo beenisay in cid gaar ah ay markaasi u xirayso keenista shidaalka warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakule maareeyaha guud ee hamaha shidaalka somalilan xasan axmed ibraahim embasy ayaa u sheegay v o a in aanay jirin wax xukuumaddu ay moniboli ama gaar ugu xidhayso keenista shidaalka isagoo faahfaahin dheeraada ka bixinayay warqad uu dhowaan xafiiskiisu qoray kuna hagaajiya shirkadaha ka shaqeeya shidaalka soo dejintiisa oo lagu ogeysiinayay in kowda bisha oktoobar laga bilaabo ay xukuumadda somalilan la soo degi doonto shidaal kaasi oo ay kasii iibin doonto dadka kaalmaha leh ee shidaalka ka ganacsada maareeyaha ayaa sharaxay ujeeddada xukuumaddu ay shidaalka u soo dejinayso isagoo ku tilmaamay baha kelifa in xukuumaddu shidaalka ay soo dejisato islamarkaana aasaas u yihiin labada qodob ee kale ah tayada shidaalka iyo qiimaha shidaalka oo ka jabnaan doona qiimaha haatan uu taagan yahay warqadaasi horta waxaan u qornay shirkaha ka ganacsada baafoolka iyo shidaalka ee kala duwan ujeedaduna waxay ahayd inaanu ku wargelino inaanu keenayno maaragtay shidaal shidaalkaasoo ka jabnaan doono maaragtay hadda sixirka uu shidaalku suuqa ka joogo marka waxaa la war shidaalkaasaanu keenaynaaye aanu idinka siibino marka taamiil loo noqda faa'iidana waa ka helaysaan maanaan odhan markaa shidaalkaas dawladdu baa keeni karta maanaan odhan dad ama dana siyaasadeed xukuumaddu ka leeday ama siyaabo kale loogu maaragtay korinaya ayaa shidaalka keenaya oo magacii dawladda waa lagu sheegayaa arrintaa maxaad dadka uga caddaynaysaa maymay taas dadka waxaan u sheegayaa in horta qofku magacilaa ka tira maaha annagu dad mas-uul baa naho wallahi aanu been sheegna ma doonayno cid gaaroono arrintaa ku naasnuujinaa ma jirto danta qaranku baanu ka aragnay si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horraysay ee xukuumadda somalilan siddeed iyo labaatanka sannadood ee somalilan ay sheegtay inay ka go'day soomaaliya inteeda kale ay xukuumadii sheegto in shidaalka ay soo dejinayso waxaan isku dayay inaan la xidhiidho qaar ka mid a shirkadaha soo dejiya shidaalka si ay u arkaan go'aanka xukuumadda waxaana ay sheegeen in ay kulan leeyihiin islamarkaana ka arrinsanayaan wixii ay ka yeeli lahaayeen tallaabadda xukuumadda khadar maxamed cakule v o a hargeysa
waa tahay aad iyo aad ayuu umahadsan yahay khadar maxamed cakulle oo warbixintaas inoo soo diray weli wararka hargeysa ayaan ku jirnaaye dhinaca kale ciidamada booliska ee magaalada hargeysa ayaa maanta duhurkii xabsiga dhigay guddoomiyihii telefishinka madaxa bannaan ee horyaal maxamed cismaan sayid iyadoo xalay fiidkiina albaabada loo xiray xaruntii tv-gaasi ee magaalada hargeysa waa kan mar kale khadar maxamed cakulle ciidamada booliska ayaa albaabada u xidhay telefishinka madaxa bannaan ee horyaal afar iyo labaatan kaasi oo ka mid ahaa telefishinada madaxa bannaan ee ka shaqeeya magaalada hargeysa kana howlgalaa guud ahaan somalilan waxaa sidaas idaacadda v o a u xaqiijiya guddoomiyaha telefishinkaasi maxamed cismaan mire sayid bismiillaahi raxmaan iraxiim telefishinka horyaal muddo afartan cishaa waa markii labaada la xidho horta sababta loo xidhay markan iyo markii ka horreeyena ilaa hadda ma garanayno waarana looma keenin maxakamadna loogama yeedhin dacwadna lakuma oogin oo xukunna lakuma ridin markaa sabab alla sabab loo xidhay runtii kuma sheegi karay
wararka qaar waxay leeyihiin barnaamij hordhiciisa samaysan oo dumarka iyo balwadaha iyo arrimaha ka hadlayeybaa waxaa laga yaabaa in halkaa laydin haysto
dabcan waan maqlay sheekadaas barnaamijkaasaan jeclay horta marka hore inaan ka warramo barnaamijku waa barnaamij wacyigelina buu ahaa oo aan ugu talagalnay tobankii sana u dambeeyey guud ahaanba geyiga soomaalidu degto waxaa ku soo badanayay dhaqamo xunxun oo balwad leh oo xashiishad leh oo jaadkii oo gaadhay ilaa haweenkii iyo dumarkii iyo guryihii gaadhay khamrigii oo aada soo farabatay balwado noocaasa baa jira oo dhaqanka bulshada iyo diinta iyo akhlaaqdaba ku xun marka barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay dhaqamadaas ayaanu dadka ka wacyigelinaa saddex barnaamij oonu diyaarinay buu ka mid ahaayo mid ka warramaya xashiishada iyo dhibaatooyinka ay maanta soomaalida ku hayso guud ahaanba iyo somalilanba qaadka saasoo kale aanu ka hadlaynay oo dadka wacyigelinaynay marka barnaamijkaas waxaa qayb ka ahaa dhakhaatiirta culimada aqoon-yahanka dhaqaalayahanada oo de mid waliba roolkiisa ka qaadanaya oo sheegayay saamaynta taban ee uu bulshada ku leeyahay marka khaladku wuxuu ka dhacay oo run ahaantii aanu ka xunnahay horena raaligelin uga bixinay maantana aan ka bixinay aan ku celinaya hordhaca barnaamijka baroomaha aan ugu talagala xaysiiska oo saddex daqiiqo ahaa ayaa khalad naga galay iyadoo la edhitgarayn si aan ukas ahayn nooga galay youtube-ka xataa nagama baahin tv-ga markaa dee taas anagu maanaan filan innala ku xidho waxay ahayd in la raaligelin ka bixiya haddii itaad cidi ka cabanayso cid ka cabatay oo ka soo dacwootana haddii ilaa hadda oo annaga dacwad nagu soo ogtana ama noo timo nala soo xidhiidhana ma ogin laakiin barnaamijka hordhiciisa aad baa loo hadalhayey ma ka raaligelisa telefishinku maadaama mas-uuliyaddeeda tahay ma qaadateen doorkiinio bulshada raaligelin ma ka bixisa dabcan saddex jeer baanu raaligelin bixinay midda labaad ee kale jirtay dee saxaafadda somalilan gaar ahaan tiifiyada iyo wasaaradda warfaafinta xeerbaa heshiis baa ka dhexeeyey ay dhowaan kala saxeexdeen heshiiskaas wuxuu dhigaya inaan xarun warbaahineed la xidhi karin dee lala xidhiidho maamulka oo haddii dembi lagu helo inta sifa sharciya loo maro dee marka hadda iyaga la xidho dee tii lama fulin oo dee dowladdii waxaad moodaa nidaamkii dictatoriga kale taliska ahaa in lagu dhaqmayo oo dee qabta oo xidha taasi inaad la dhaqayso qarankan oo meel inama geenayso horumar laguma gaadhayo saxaafad ku sii shaqayn karaysaana ma jirto run ahaantii saxaafadda somalilan guud ahaanba waxaan ugu baaqaya oo aan u sheegaya sheekadu kuma koobnaan doonto horyaal t v waxay noqon doontaa mid saamaysa saxaafadda oo dhan oo maalinba mid albaabada loo xidho haddii aanay iyagu cod midaysan yeelan oo isu tegin oo tashanin marka arrintaa aad baan uga xumay waana ka tacsiinaya bahda saxaafadda somalilan iyo shacbiga reer somalilanba dhinaca kale warar goordhoweydii soo gaadhay ayaa sheegaya in guddoomiyaha telefishinkaasi horyaal ee xalay ay ciidamada boolisku xidheen in laftigiisa maxamed cismaan mire sayid la qabtay islamarkaana la geeyey xarunta c i d da ee magaalada hargeysa mas-uuliyiin ka tirsan telefishinka horyaal ee ciidamadu xidheen xalay ayaa ii xaqiijiyey in maanta gelinkii hore xabsiga la dhigay guddoomiyihii telefishinkaasi maxamed cismaan mire sayid iyaga oo sheegay in aanay garanahayn sabab lagu xidhay isaga iyo telefishinka midna dhinaca kale mas-uuliyiinta booliska somalilan oo aan isku dayay inaan la xidhiidho ayaanay suuragal ii noqonin iyagoo qaar badan oo mas-uuliyiinta ka mid ihi aanay ka jawaabin telefoonadooda islamarkaana xarunta taliska guud ee ciidamada booliska aan isku dayay inaan booqdo ay suuragal noqon weyday mas-uuliyiinta ururka saxafiyiinta somalilan oo uu ka mid yahay guddoomiyaha ururkaasi maxamuud cabdijaamac xuuto ayaa cambaareeyey xadhigga telefishinka horyaal isagoo oo sheegay inaanay sinaba u aqbali karin xadhig lagula kaco hay-adaha warbaahinta oo baalmarsan sharciga khadar maxamed cakule v o e hargeysa haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida mikrofoonka iyo wasaare cili nuur
rajo wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan waxaa barnaamijka toddobaadkan marti noogu ah brofeser axmed ismaaciil samater oo bara ka ah macadka james wallas ee kuliyadda macalister college ee magaalada st paul ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka sidoo kale brofeser axmed samater wuxuu ka tirsan yahay siyaasiyiinta xisbiga kulmiya ee talada somalilan haya waraysigan oo maqal iyo muuqaal ahaa waxaad qayb ahaan ku daawateen barnaamijka qubanaha v o a qaybta caawa ee barnaamijkan martida mikrofoonkana waxa aynu ku bilaabaynaa dhowaan oo brofeser samater ka soo laabtay somalilan xaaladdu sidii ay ahayd iyo waxyaabaha uu ka soo arkay wax badanoo lagu farxana waan arkay somalilan dhibaatooyinna way taagan yihiin u baahan in wax laga qabto bal noo gudagal markaa labada dhinac baad ka eegaya aan ku horeyna khayrka iyo kolley wanaagsan in lagu bilaabo waxaan soo arkay dee horta dad siyaasaddii tartankaygii bartay bislaanaya ina way bislaatay ina way soo bislaanaysaa weli way jiraan dad weli qayriina oo aan fahamsanayn dimuqraadinimada iyo doorashooyinka waxay yihiin laakiin dadka intiisii badnayd amba bislaaday amba soo bislaanayaan arkay waxaan arkay ummad ku dhegsan nabadgelyo inay wadanka sidii lagu ogaan dee sideed iyo labaatanka sanadood iyo barhka in lagu dhego oo taasi had iyo jeer la elyaanena waan arkay markaad aragto eed la sheekaysato inay aada u og yihiin qiimaha ay leedahay nabadgelyadu taana waan soo arkay waxaan kaloon soo arkay intaan kuugu daree dad aad moodo inay xamadi ku jirto inuu wadanku intan kasii wanaagsanaado nabadgelyada lasii adkayo wadajirka lasii adkayo ayaan arkay oo taana ku hamiyaya dhaqaalaha lasii adkayo yaan arkay dhalinyaro aada wax u baranayso jaamicadihii iskuuladii hoose ku jira ayaan arkay oo aada iyo aada u fara badan waxaan arkay oo iyadana werwer dadka ka hayaa soomaali walba way joogtaa oo waa lagu yaqaanaa cudurka wax qabyaalad la yidhaaho meel hoose ah anu waxaan yidhaha waa siyaasadii bulaacadda taas halkaasa la walaaqanaya dad badan baa iyaguna waxaa ku jiro oo dee waxaan filayaa inaad idinku ka warhaysaan haddaad tihiin dadka journalistka arrimaha kale ugu dambeysa warwarka aniga iga haya dadkana markaan arkayo waxa weye doorashadii dee sida loo gelayo oo arrin weyn oo dhex taala reer somaliland waxa weeye baarlimanka doorashadiisii oo iminka toban sanadood dhaaftay adduunyada laguma haya taas oo kale iyo dee kuraasidan baarlimanka sida loo qaybsanaya in xisaab cusub la galo intaynaan ka tegin arrinta qabyaalada iyo saameynta ay yeelato deegaano kamida somalilan gaar ahaan gobolka sanaag deegaanka ceel afweyn dad baa ku dhinta wayna soo noqnoqotaa dabcan colaadaasi oo qabali ahaan salka ku haysa ma tagtay deegaankaasi maxaadse u malaynaysaa inay soo celcelinaysa xaalada anigu ceel afweyn waktigan maan tegin kal horaan tegin laakiin waktigan maan tegin laakiin dadkii odayaashii loo diray iyo dadkii meesha joogay iyo waan waan waraystay waxaan qabyaaladda lagu leeyahay laba meelood bay ka timaada gunteeda hoose markaad eegto aniga siday ila tahay in badan baan dersayay waxaan mid waxa weeye dhaqaalo daro oo markaa qof walba dee wuu haliilayaayo inuu meel subaxa waxa uu helo marka wixii yaraa la haystayna haddaanu dadkii ku filnayn iskada dad kale ee labada walaalaha ah ayaa xusulka isku dhufanaya markay gaajo timaado talabaad ee ay ka timaadana waa qoondaro qurbajoogta door intee leeg bay ku leedahay dadka qaar waxay dhaliilayaan dadka qurbaha jooga oo hurinaya colaadaha iyo waxyaha dadka ku kala duwan yihiin fikrad ahaan oo qayb ka qaadanaya waxbaa ka jira waxbaa ka jira oo waan arkay aniga lafahantayda arkay oo haddaad halkan joogto maraykan iyo haddaad london england joogto iyo haddaad australia joogto reere reeray u shirayaan anugu qurba joogta soomaali dibadda ka joogta dad badan oo xariirihi oo waxgarada oo deeqsiyaa oo xishoodka yaqaano oo ixtiraamka yaqaano oo xaqa yaqaana way ku jiraan laakiin an waxaan qabaa intooda badan inay dad yihiin dhulkaa meel hoose kaga jira adduunyada ay usoo guureen meel hoose kaga jira waxay ay ku sheekaystaan ay isla wadaagaana ay tahay wax aad moodo dadka wadanka gudihiisa ku noole amba soomaaliya ha noqoto amba somaliland in badan inay ka foojigan yihiin oo doonayaan inay ka baxaan halkanse ay u noqotay raasamaal ay maalin walba ku qureecdaan ay u noqotay mid baan kugu darayaa laakiin arrintan qabyaalada keenideeda iyo waxa sii wada dadka madaxdayhi haddii ay maaha un qofka madaxweynaha madaxda wadanka waa elite baa ingiriiska la yidhaha dadkaa safka hore soo fadhiya hormuudka siyaasada soo fadhiya dhaqaalaha soo fadhiya aqoonta soo fadhiya diinta maxaan ku rahayay soo fadhiya dadkaasu haddii ay karti u yeelan waayaan amba ay kaba dhowdaba inay shaqo ka dhigtaan qabyaaladda de marka way ku duxaysaa dadka intiisii kale way ku daaysaa sidii roobka igu daaysa way ku duxaysaa halkaana waxaa taalla maxaanku dhahay dhibaataa taalla in dadkii madaxda ahaa ee iliidkii somalilan ilaa iminka aanay qaadin mas-uuliyaddii laga baahnaa oo ah inay wado kale dadka tusano si kale ugu macneeyaan safarka lagu jiro aan ahayn uun ree hebel baa maanta kursiga fadhiya ree hebel baa kontan ku doodaya brofeer axmed dabcan xisbiga kulmiye haatan talada haye ayaad ka tirsan tahay xilligii ololahana qeyb weyn baad ka qaadato bal ka waran hanaanka iyo sida iminka hogaanka jooga ama madaxweynaha iminka xilka haya ha anu dee xisbiga waan taageerayaa oo dadkii askartii ayaan ka mid ahaa socodka ku jirtay ee maxaanku dhahay cambaynka wax ka waday ayaan ka mid ahaa waananu ku faraxnay dee inaanu guulaysano siddeetan kun oo cod iyo in ka badan ayuu xisbigu ku helay oo si xaqa aniga sa ila tahay ugu helay muuse biixi iyo intii ag joogtayna dee waxa waa guul weyn bay keeneen laakiin maanta dee eg doorashada markaad gasho eed guul keento waa nuskii hore ee kubadii la ciyaarayy waa nuskii hore nuska dambana shantaa sanadoodna de waxa weeye goolka sidii loo dhalinayo tiimkii haddii miiska la keenay goolka sida loo dhalinayo halkaa weli in badan baa taallaba aniga ila tahay horena waanu sheegay madaxweynahana waanu sheegay marka in laga fikiro sida loo kor loogu soo qaadayo kartida dowladda anigu horena waanu ugu taliyey dhowr goorna waan ku celiyey caawana brograamkaaga waan ku daraya halkaa iin baa taal iinta kale ee taallaa waxa weeye dhaqaalaha sida wax looga qabanayo oo de shaqala-aanta aan kuu sheegayo waa waa major problem iyo sicir bararkaas dhaqaaluhu waa inuu koraa halkanba waad ogto maanta waynu ka warwaraynaa maraykan inuu dhaqaalihii hoos u dhici doono iyo in kalaa warwar laga haya dhaqaalaha korniinkiisu de waa waxa badhaadhaha keena weeye marka in laga fikiro sida dhaqaalaha inuu kor usoo kabco si cilmiyeysan looga looga fikiro waxa kale oon ku dari waxa weeye waxbarashadii waxay u baahan tahay in dib loo hufo aad bay u wanaagsan tahay dad badan oo reer somaliland tiro ahaan aad bay u wanaagsan tahay laakiin the quality de qiimaha ay leedahay waxa la baranaya halkaa wax badan baa ka maqan marka in reform xoogle lagu sameeyo tabdiil xoogle lagu sameeyo waxbarashadii wadanka caafimaadkuna waa ku xige labaad oo dee dadaan caafimaad lahayn waxba ma qabsan karaan khaasatan caruurta iyo haweenka caafimaadkooga waxaan ugu dambaysiinaya waxa weeye siyaasaddii dibadda somalilan iyaduna waxay u baahan tahay energy cusub iyo karti cusub bay u baahan tahay safaaraddan iminka somaliland ay ku leedahay xafiiskan wakiilka weyne uu joogo bashiir good ha washington uu joogo dee waxay ka mid tahay dibu dhiskaas ayay ka mid tahay somalilan siddeed iyo labaatan sannadood bay kasoo wareegtay markii ay goonidu istaagtay ee soomaaliya inteeda kale ka madax banaanaatay sida ay somalilan sheegtay kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii ilaa hadda somalilan ictiraaf may helin ma waxaad isleedahay ictiraafkaasi wuxuu kaga maqan yahay wadamada dibadda mise wuxuu kaga maqan yahay soomaaliya inteeda kale oo ogolaanshahaasi bixisa aduse ad u arag anu saddex meelood bay ku maqantay midi waxa weeye dowladaha adduunyada oo dee wadan yar oo geeska africa ku yaala looma eegayo sida loo eegayo nigeria oo kale oo laba boqoloo malyuunoo qof ay ku nool yihiin marka adduunyada in la soo jeedaya wakti bay qaadataa waanay adag tahay marka halkaa taasa horta way maqan tahay adduunyadana waxa weliba khaasatan afrika dee waxaa weli ku jira haddii wadankaa somaliland aw sidaa loo aqoonsado sidaa looga dhabeeyo aqoonsigiisa talow afrikada kale dowladaheega ma furfuri arintaas taasina waxoogaa su-aal baa halkaa iyaga ku jirta taasi waa mid talabaadi waxa weeye dowladda soomaaliya ee magaalada muqdisho fadhida dee ilaa iminka somaliland way ku dhegsantahay anu waxaan ku tilmaamay maraboob ayaan ku tilmaamay waxay ugu dhegsantahayna anigu garan maayo waxna uma ogola dhowaan adiga iyo rofeor cali khaliif galaydh goboladaad marteen oo dadkaad la kulmayseen dabuub dabuubaad ula baxdeen bal ka waran socdaalladaasi maxay salka ku hayeen horta kelmadda dabuubta inaynu aada iskula fahmno weeye tabliiqdu meel bay ka soo baxday waxay leedahay si gooniyo loo yaqaano annagu taanu wadnaa waxa weeye oonu ka shaqaynay dee forums in la abuuro laysado su-aala laysweydiiyo weliba dhallinyarada aada u haraadan ee mustaqbalkoogii ka warwarsan in ay ugu soo horeeyaan dadka waxaan hagaajinaya ee soo bandhigaya ee waxaan kasoo shaqaynaya ay noqdaan su-aalahan inteeda badna weydiinaya anugu aad baan raalli uga noqday inkastoo waddanka anaan wada gaadhin oo laascaanood iyo ceerigaaba iyo dhulka anaan gaadhin dimuqraadinimada lagu aan ku faanayna wax badana ka jiraan in iyada laf ahaanteeda lasii hufo oo lasii nadiifiyo ay u baahan tahay rofesor axmed su-aal kalean doonay inaan ku weydiiyo waxaa jirta kelmad soo noqnoqoto oo inta badan la sheegeen adiga iyo cali khaliif laydinka soo xigtay Sure.
oo la yidhaha somalilan la wada leeyahay Yes.
ereyga maxaa macna ahaan tafsiirkeeda maxaa see u taqaanaan ama si aad u aaminsan tihiin Een, somaliland ma la wada leeyahaydu ma aha wadanka ma wada leeyahay Sax.
oo dee taasi een, waaba caddahay dee su-aal in la taagaba maaha waan gartaa Een, wadanka dhulka dee waa la wada leeya waa la wada degan yahay waan gartaa waxaa laga hadlayaa waxa weeye siyaasadda wadanka ma la wada leeyahay powerka wadanka ma wada la leeyahay taasaa i weeye waan gartaa Een, anigoo jawaabteeda waxa weeye waa la wada leeyahay wadanka waa la wada leeyahay siyaasadiisa iyo powerkiisa laakiin dheeli badan baa ku jira kolka in dheeli la tiro waanan calaamadiya dhulka loo baahan yahay in imika wax laga qabto laga qaban karo iyo kuwa mustaqbalka laga qaban karo calina wuxuu ku leeyahay lama wada laho wax badan baa dhiman marka anigu waxa weeye koobku nus baa buuxa isagana argumentkiisu waxa weeye koobka nus baa madhan ya half empty iyo half full ma la odhan karaa markaa wada lahaanshaha la fahanteeda qaybtiinni waa ka maqanta idinkana oo somalilan sideed iyo labaatan sannadood bay jirtay Yeah.
Ee, dhinac kasta siyaasad dhaqaale dibudhis Yeah.
intaba dad baa gacan iyo xoog geliyey iyo dhaqaale oo halka ay maanta joogto soo geliyay Yeah.
weli idinka intiini waa maqantay ma laysiri haddaanu nahay brofeseerada axmed ismaaciil samatare iyo cali khaliif weliba adigoo imikayla jooga maadaama cali naga maqeeyey jawaabtiisa mar kale aanu dhigan doonaa adiga intaadi ma ka maqan tahay baad is leedahay si loo wada yeesho oo Dan- dan- adnaad wax ugu dirsatid dan dan haa dhanna maya haayo de anigu wadanka goor walba ma joogo een, xafiis iyo meel laga maamulo wadanna ma hayo marka haddii sidaa loo eego waa la odhan karaa inay intaydii maqan tahay waan gartaa dhanna waa mayo oo de anigu waxaan kusoo noqday laba kun iyo saddex iyo tobankii baan wadanka kusoo noqday mar alla markaan kusoo noqdo ummadda waan ku- anu hargeysiya hudheel ma fadhiisto dee waa laga yaabaa inaan shandada dhigto aan dhowr habeen seexdo laakiin wadankaan ku wareega da- daabeedo dadka madaxweynayaashii aanay tegin weligood ayaan taga oo bari iyo galbeed iyo inta udhaxaysa ah. soo hadda garmays intaana dee waxa weeye waxaanaa maqan ma- weliba analysisku ma aha un diagnosis waxaanaa maqane aan ag dhigo sida wax looga qaban karana waa kow iyo iyo laba iyo saddex waan gartaa ugu dambayntii maxaad kula talin lahayd somalilan maxaadse kula talin lahayd soomaalida kale gaar ahaan soomaaliya Excellent. somalilan waxaan kula talinayaa afartan malyuun ee qof ee halkaa ku noole wax badan bay soo qabsadeen oo geeska inta ku noole in badanoo soomaaliya ay ka hinaasantahay waxaa laga hinaasaa uun qof kaa wanaagsan unbaa laga hinaasaa hinaasu waa qof kaa wanaagsan waxa ay haysato amba haystaan anna doonaya wey wax badan baa ka hinaasan waana loo markhaati furay somaliland Eh, waxa maanta geeska afrika soomaalida degan inay tahay meesha eh, ugu horeysa marka loo qiyaaso arrimaha dhisa qarannimo iyo iyo iyo wadannimo iyo dowladnimo dhisa so waa nabadgelyada ugu horeyso dimuqraadinimada ku xigto codka la gelaya ay ku jirto markaa sir somaliland waxaan ku leeyahay wax badan baad qabsateene yaana caanahaas idinka daadani haysta oo adkeeya talabaad ee somaliland waxaan ku leeyahay waxa weeye reer somalilandow barta sida layskaga talaalo qay- qabyaalada layska talaalo waa inaad barataan caruurtana ha ku beerina waxaas saylac haddaad degan tahay iyo haddaad laasqoray degan tahay waa tol wey iska warhay soo hadda garmays Eh, waxay noqotay soomaalidii kale ee khaasatan soomaaliya anu hore waanu sheegay waanu damqadaa dadka soomaaliya degan waanu damqadaa waanigii madaxweynenimo u orda waanu tartantay, mhm.
damqadaa Ah. damqashadaasuna igamay dhammaan haddii soomaaliya ay mustaqbal leedahay dee soomaaliya iyo muqdisho waa inay ishagaajiso waxaan ku leeyahay markaa hadda baleegad iyaynaan noqonin sidii au inagu yidhi masafini madaxweynaha uganda intuu isdhex taagay addis ababa madaxdii afrika markay iskugu yimaadeen muddo imika laga joogo wa- dhowr iyo toban sannadood intuu isdhex taagay ayaa wuxuu yidhi oo hadlay ayuu yidhi soomaali waxay noqotay buu yidhi somalis the shame of africa yaa yaksigii afrika ya ayay noqotay buu yidhi daanoo haddaan nahay reer somaliland waan dadaalnaa garifgarif inaan waxaa bedelno wax kala keeno waanan soo dhadhowaano waanankaa doorashooyinka la nabadgelye keeno cid maanta odhanaysa somaliland waa shame of africa ma jirto waxaan ku leeyahay walaalahaygii reer soomaaliya war dee ka kacade meesha ka kaca aad baad umahadsantay brofeser axmed ismaaciil samatar guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii martida mikrofoonka ee toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waa sahre ciidla nuuroo idinle sidaa iyo nabadgelyo
aadday umahadsan tahay saare cidle oo barnaamijkaasi inala socodsiinaysa halkaad kala socoteenna waa v o a haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington waa kan cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska washington iyo caawana qodobada aan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kala duwanaanshiyaha dhanka dhaqanka iyo caadooyinka ee bulshada dunida ku nool iyo weliba waxyaabaha la yaab kalee gaarka ay u leeyihiin mararka qaar markaad basaska la raacdo oo kaleeto aad bas soo fuusho adigu liibiyaan aad la soo fuusho cadara iskaga wada wataan boorsooyinka oo markaad soo garab marto waxay ku buufinayaan cadar bay kugu buufinayaanba baska dhan ba kudhex buufinayan markaa waa dad waxay u arkayaanba qashinaba
waxaa kaloo aan idin hayaa oo caawaya cawayska washington aynu ku wada cawayn doonaa
odayaasha iyo islaamaha waaweyn soomaalidu i don't know way waxay tahay had iyo jeer iyago sdirirayo oo leh odaygan xun islaamtan xun marka uu leeyahay wallahi odaygaasi haddaanan anigu helin naa kale may qabateen isna uu leeyahay aniga haddaanan isan helin cidu may qabateen haye dagaalka ciyaali madaxaygay ku dhashay waa hees laga curiyey doodda iyo weliba hirdanka ka dhex dhaca qoysaska dhexdooda qaybta hal abuurka iyo heesaaga ee barnaamijka cawayska washington ayaad heestaasi ereyadeeda iyo sababtay ku timi iyo weliba nuxurkeedaba aad kaga bogan doontaan barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaala guud ahaanba bulshada dunida ku dhaqan ayaa ah qaar ku kala duwan hannaanka ay u nool yihiin iyadoo bulsho kastaaba ay gaar u leedahay dhaqan u gooniya islamarkaana ay jiraan caadooyin u gaara oo la yaab ku noqda bulshooyinka kale gaar ahaana marka ay bulshooyinkaa kale arkaan amaba ay maqlaan hannaanka ay u nool yihiin iyo waxyaabaha ay nolol maalmeedkooga sida tooska a dhexdooda ugu macaamilaan haddaba caawiya cawayska washingtonna waxaan idinku hayaa waxyaabaha la yaab kale ay gaarka u leeyihiin qaar ka mida waddamada dunidu bal ugu horraynba aynu eegno islamarkaana aynu ku horrayno waddanka maleesiya iyo weliba waxyaabaha la yaab kale ee caade iyo weliba dhaqanba u leeyihiin islamarkaana aan soo dhoweeya wariyaha v o eda dalka jabuuti oo la kulantay mid ka mid a dhallinyarada waddankaasi wax ku soo bartay islamarkaana muddada ku noola
wallaahi sagalay horto dadka intooda badan maleesiya wax problema lagama sheegto jas way jiraan qashqashaad meelo war badan oo dunida ilaa soomaaliya warever aad ku nooshahay qashqashaadda way jirtaa laakiin de waa marka dhaqan ahaan loo eego aan laba waxba iga cajabiyey kow markaa tii islaamka laga imaada assalaamu calaykum islaanta waxa weeyaan ummad walba waxay leedahay dhaqan u gooniya inagoo kale war hebel war waran nabad ma la fiican yahay ma la baryey waxyaaba badan noocaas aan leenahay iyagu laakiin waxay naga duwan yihin waxaa la isku salaamaa wax ma cuntay oo luqadooda lagu dhaho suramakan run ahaantii de taas waxaan aaminsanahay soomaalida dee way nagaga fiican yihiin waayo innaga wax ma cuntay way yar tahay dadkeenu midda kale cay baan u arkaynaaba haddaan ku isniraano wax ma cuntay ha de mangajonia isagii qofkii baahan baa xataa laga yaaba inuu kibrani yidhahdo mangajonia waxaa jirta dhaqano kaloo fiicanna way leeyihiin waxay leeyihiin marka dadku guur u diyaar garoobo waxay sameeyaan like waxaan ku nidhahno stash luqadda faransiiska tooba trainin oo kale ayaa lagu siiyaa qofka inuu barto xuquuqul zawaaj after markaa waxay soo qaadanayaan certificate markaas ay gurku imanayaa taasi waxay keenaysaa in problemkiisku dhaca familiga iyo furiinkii iyo waxyaabahaasi ay ku yaraadaan taasoo kale waxaan jeclaan lahaa inay soomaalidu isagale kaga daydaan maleeshiyaankaas marka gabadhii markay isku tagtee la baro sida odaygeeda waajibaadka saaran wiilkina sidoo kale warqad baa la wataa marka hadhow waxa yaraanaya furitaankii iyo dhibaatadii ka dhacaysay ee, een, gudaha familka ha horta waxaa meesha ka baxaya isagalay problemkii inagu soomaali ahaanan u lahayn waa qofka waa diiniyan waxa lagu soo barayo Eh, innaga inagoo diintii haysana ayaa haddana ama ama dee iyo adiga adiga sodohda ama iyada sodohdeed adugu problemku dhinac u ka imanaya laakiin iyagu taas kale way nagaga fiicayn mala ma keenaan inta badan problemkaasi furiinkuna wuu ku yaryahay marka gabarh maleeshiyan haddaysan haysan een, warqaddii caddaynta inay soo baratay een, xeerkii guurka ama wiil marka guur laguma degdegi karayo
kolley ha laakiin waayo waa waa xeer iyagoo u dhigtayna u yaalla waddanka dhex- dhexdiisa Um, laakiin dhaqanada kale aan ku arkay sul dabaalaysiga waa waa- waa mamnuuc asianka o dhan horta way ka siman yihiin special laakiin maleeshiyaanka way- suul dhabaalaha Ah. way oo dhaqankeena aniga qof markaan u yeerino u suul dhabaalayna dhaabalaya.
suul dhabaal waa hadal baan dhahnaaba iyagu laakiin way koodhanayaan
laakiin anagu mm, waan ka xanaaqin haddii qofka ugu yidhaahdo of course wallahi macal miskiidka haddaa ku jirtid qofka kuma sul dabaalaynayo wuu koodhanayaa waiter oo kalaa u yeedhaysaa haddaa usul dabaalaysid jas wuxuu arkaya qofka yacni inaad liiday Ah, waa inaad ka tiraada wuu ku imaanaya oo aniga dad qof soomaali ku tiraada bisad mahay buu ka oran mise islaantaada mise ilmahaaga xaggeed ii dhunkan
wallahi waa run oo wax kala duwan Waa, absolutely.
horta dhaqano badan way duwan yihiin way jiraan Ah, weli adigu kugu dhacday inuu qof mm, kaa yidhaahdo horta ba- ba- ba- aan- first time kii kolley waa la yaabi jiray Ah, laakiin ma isticmaalo sul dabaalayskan lafteedu just waan markaad meel tagto before intaanad dee aynan mistakes aad gelin horta waa inaad qof yar silence iska ahaato iska yar degan markaad ogaanaysaa suul dhabaalaha adiga suu kula yahay ma wax fiican baa mise wax wuxuu kula yahay xoogaan aan ixtiraam ahayn wallahi just for anaga lafteen de horta culture ahaan baan u haysanaa laakiin dee macal qof weyn asaa u yeedhaay bilaa ixtiraam Ah, ta kale waxay ka xanaaqaan iminka qofaa isku dhacdeen banoni banoni baa ciyaarsiin faawal baa ku samaysay Ah, madax haddaa ka salaxdid waa is- waa dagaalamaysid
oo qofka seel seel- say say isku raali geliyaan okay ciyaartooygii markuu dhulka ku dhaco waa soo kicinaysaa dabada ka dharbaaxaysa
taasna waa mid kale anaku lahayn absolutely ma lihin ya inaga laakiin raaligelinteena qofka madaxa u salaxaysaa just oo waa- waa waa igara lahu iyagu laakiin waa ka xanaqa madaxa taawatid just waa soo kicinaysaa ciyaartooy gacanta qabatay dabada ka dharbaaxaysaa laakiin taa anaga kaga fiican waayo daas anaga dhaqankeena way ku adag tahay inay dhaqankeena waa ku adag tahay eh, laakiin soomaali ahaan waan umalaynaya inay iska qaadan karaan Eh, d- laakiin dad inaga daran way jiraan Horta islaamnimadu waa wax jira way leeyihiin mataqaanaa guddidan maya wanaag farista iyo xumaan reebista way leeyihin maleeshiya jas inagoo restaurantka fadhiya waa ladiin imanayaa waa waa ladiin wacdinayaa Ah, ramadaanka oo kale eh, restaurant ma furno just wa- waxaa jira kuwan caadi star baalka k f c mcdonalds ah, waxaas kale pizza iska furayay waayo dee waxaa la degan horta m- maleeshiyaanku waa saddex Ah, waa indian oo weliba qo- tamilka ah, chinese iyo malay mostly markaa malayga ugu badan markaa maadaama ajaanib kalena waddanka uu degan yahay ah, waddan horumaran yahayna waxaa la sameeyaa wa- restaurantadaas way iska furan yihiin haddii aynu dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubno dalka maleysiya islamarkaana aynu eegno waddanka liibiya oo aan ah, mar kale soo dhoweeyo wariyaha v o ed ee dalka jabuuti isagal siciid faarax iyo weliba faarax axmed cismaan oo ah wiil dhallinyara oo ku noolaa waddankaasi liibiya ka hor intaanay dagaaladu ka dhicin amaba se aanu burburin
wallaahi dadka liibiyaanka ah, ama intii aan tegey markaan arkay meesha liibiya aan tegey een, ba- mararka qaar markaad basaska la raacdo oo kaleeto ead bas soo fuusho adigu liibiyaan aad la soo fuusho cadare iskaga wada wataan boorsooyinka oo markaad soo garab marto waxay ku buufinayaan cadar bay kugu buufinayaan ba baska dhan ba kudhex buufinayaan marka waa dad waxay u arkayaanba qashinaba gebigooga dadka liibiyaanka maxay marka cadarka baska ugu buufinayaan alaashaan dadka badan way urayaan oo kale leeyihin saasay aaminsan yihiin waa dad eh, noloshooda nolol fiican dadka liibiyaanku iskaga nool ha ha, xilligii hore liibiyada qudhadu waxay ka mid tahay wadamada afrika waa afrika caraba laftigooga xataa dad afrikaan oo madowga ayaa ku dhex nool laakiin dee dadka madowga ee ku dhex nool ee waa dad- wuxuu- horta uu ka muuqanayaa de qofkan eh, qaxootiga ee waddanka taariibka iyo isku muuqaal maaha qofkan waddankan ku nool isku muuqaal maaha waayo cadar bay ku buufinayaan baska dhanbaba marka way kula yaaban yihiin oo kula yaabayaan weli bas had saaran tahay cadar ma lagu buufiyey marka haa boqol jeer oo midda kale baska markaad ah, gabdhihii waxa ay soo fulaan waa inaad ka sare aan uga sare kacan aan uga kici jirnay balaaskaan ku fadhino hadday gabadho kale soo fuushaa xagga xagga dambe aad tegaysaa oo la ka kacbayba kaa odhanaya iyagaaba ku kicinayaba waa xagga dambe adugu ka kacbay kaa odhanaya kula hadlay maadaama aad ajnabi tahay xagga dambe tag baa lagu leeyahay haa saasay odhanayeen dabcan waa ka keen dadkeena soomaalida markaad aragto iyo qaabkan dadka ajnabiga ula macaamilno markii laisbarbardhiga ka waran wallaahi dadka soomaalidu waa dad iska masaakiina oo dad naxariis badan maxay ahayd ay markaad ukaysa dadka ajaanibka ah aad bay usoo dhoweeyaan uma arkaan ma ereyaan dee ma wax dhiba uma arkaan laakiin dadkaasi waa dad aan weligood qaxootin aan arag waddankooga aan ka bixin waddankooga nolol fiican ku haystay marka dadkaasi dee waa layaabatiin ma laho waddanka haddii ay dibadda uga baxaan waayo aragtinimo badan baa ka maqan sidaa darteed dee sidooda oo la yaaban yihiinbaba waxan laakiin maanta bal ka waran markaad eegto sidii iyo maanta noloshooda dabcan wax badan way fahmeen maanta waa maanta dee dhib baa ku dhacday si soomaaliya ay u qaxday oo kaleeto ay maanta u qaxeen dagaal beeleedyadii iyo qabiiladiiba isku haystaan tabsi soomaaliya ku jiraan maanta waayo aragtinimada imika dadka dambe ee iman doona laga yaabaa de inay soo dhoweeyaan waxyaal cid dambe ba- ay kuma buufinayaan cadar markay saasaan u malaynaya waayo way qaxeen imika tunis bay u qaxeen wadamada jaarkoga inay ku qaxeen baa laga yaabaa qaxootiga iyo dhibta ayuu leeyahay iyo qofka dhibta haysata ee dagaal ka soo qaxay bay soo fahmayaan marka way aragtinimo koreysa uma- u malayn maayo hadda kadib inay dhacaysa arrinka caynkaas oo kalea
weli dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijkii cawayska washington markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga kuna soo dhowaada qaybtii labaad ee waraysi ay barnaamijka cawayska washington siisay fanaanadda canab ismaaciil jaamac uu ku magac dheen cara marwo waxaana qaybtan fanaanaddu kaga warrami doontaa qaar ka mid a heesaheeda iyo weliba qisooyinka ay ku qotomaan dabcan waxaad u soo gudubtay markaad ee waddanka jabuuti ka timi saa tilmaantay waddanka holland baad tagtay waddanka holland baad ka timi haddana waddankan u k oo haatan aad ku sugan tahay ama ingiriiska ayaad joogtaa Ee, markaad halkan usoo gudubtay de dabcan isbeddel baa imanaya dhinacii sugaanta jabuuti aad Mm.
joogtay koox baad ka tirsanayd riwaayadaad dhigayseen adduunyadaad marayseen haddana waxaad timi qur baad timi dabcan saad ii tilmaantayna dee hooy aad noqotay oo qof ubad iyo Mm.
carruur gacanta ku ayaad noqotay Mm.
meel aana kooxa ka dhisnayn fankii aanu ku lahayn meel badan oo wax badan lagu soo Awood, ha, bandhigo awood, ha, ha.
ayaa timi siduu markaa fankaaga kusii socday ama kusii hirgalay markaad meesha timi wallaahi waad mahadsan tahay su-aashaas waa su-aal fiican markan holan imiday horta mar baaba fanka gebigiisaba laalaabay oo sida magaranaysaa dharka inta noolaabaan ku yidhi halkaa iska fadhiiso hayahaye wax allaaliya wax kaa soconaya halkan ma jirta halkaa iska fadhi oo ma garanaysaa ee caruurtayda iyo danahaygaa kale aan ku foofay Een, markaan een, een, een, een, een, kooxdayadii afarta marriage qaar baanu soo joognay qaarna way iga- naga daba yimaadeen mar markii dambe haddana isnidhi ma garanaysaa de waayo qofku markuu heesaa yahay uu ma garanaysaa adduunka oo dhan uu soo maray adi- wa- adiga jaamacad kastoo lagu geeyo qof walba waxbuu ma garanaysaa doonaya inuu ka qalin jabiyo maogtahay marka aad wax kasta ood baratid iyo iskuul kasta oo tagtid haddana fankii kaama baxayo haddana sidanu s- aan arkayna isagii oona karaynin baan haddana isku qasbayna inaan magaranaysaay bal magaranaysaay falaani gilgeesho kaagamaha dhadiyo kale aad iyo aad ayaanu maxay ahayday haddana wixii aanu samayn karayna waan samayn jirnay kooxda intii ila joogtay halkaa een, holland Een, inkastoo inay wax badan oo tayala aanay ahayn dhowr heesood baan soo samaynay sida heeska qof qof sidoo kale si wanaagsan holland baan kusoo samaynay Een, een, maxay ahayday marka laakiin wuxuu wuxuu wuxuu kusoo baxay ingiriiska waagaag marka heestaa waynu geli doonaa laakiin xubnaha markaa aad- aad ereyada ama aad markaa xubnaha aad halkaa isugu timaadeen ee kooxdii kad mars ama afarta mars ka Mm.
mid ahaa Ah, ah.
een aad iskaashateen ama aad isku timaadeen een yaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa een, een, een, een, een, een, aadan ibraahim ina la yidhaahdo eh, daahir yuusuf een, cabdiraxmaan xadan teeye Mhm.
een, fayse cabdi een, ma- na- na- na- na- na- muuse maxamed shiish een, xanuun sadolle intaasaan ahay de laakiin aana isku magaalahay waagaag oo marka waa- waa- waa oo kala wada magaalo ah waa la isdee waa waddankii waa kala fog yahay waan dareemi Ah, karaa ayadaa ah.
kaltuun xasan waaliya xagga dambe iyo u k baad isugu timaadeen ingiriiska ha xagga baan iskugu nimidna inaan kaloo idhaahdo cali haliil koox badan oo fara badan oo kale oo dambe ona way naga daba timiday iyaguna waagaag waagaag canab waxaad soo carrabaabtay ama aad xagga hore ku tilmaantay hees la yidhaahdo iyadana qof qof sida Ah.
Een, dadka laba is qaban karin arrin wada Ah.
qorshayn karin qaadir isma geeyeen heestaasi maxay ahayd iyada
eeskaasi wallaahi abwaan waxaa sameeye la yidhahdo maxamuud sudalle oo kooxdayda abwaaninteediya sanu maalin gurigii xaafadda igu yimiday sanu maalin u wada fadhinay unbaan unbaan ku yidhi maxamuudow waxaan xasuustay uun magaraysaa riwaayadaheenii berigii hore de aan ku aqliyaysanay had iyo jeer waxaa ku jiri jiray rool islaan iyo oday had iyo jeer way islaayaan odayaasha iyo iyo islaamaha waaweyn ee soomaalidu i don't know waay waxay tahay had iyo jeer iyago isdirirayo oo leh odaygan xun islaamtan xun tahaya unbaa maskaxdeedu kusoo dhacday marka uu leeyahay wallaahi odaygaasi haddaanan anigu helin naa kale may qabateen iyo isna uu leeyahay aniga haddaanan tan helin cid may qabateen haye dagaalka ciyaali madaxaygay ku dhashay
uu leeyahay macnaha anigaa reerka wado gacanta ku haya qof wal labadiiba waxay isleeyihiin anagaa wadiyo anaa wada moogtahay haye waa inta badbaada eena kala tegin moogta intaasina riwaayadahana waxay tahay mooyaane had iyo jeer arrin iyadoo degan kumay soo geli jirin islaamihii odayaasha kuwa matali jiray ma garanaysa aad iyo aad aniga waa la igu kaa qasbayo foolxumadaada anaa ku qaatay riwaayada waxaa taa ku jiri jiray moogta Mhm, marka marka waxaa idhi qof qof sidi ma adiga ka labsido ma adiga ka qaldani ma adiga ka qumanise maanaa labadan qof yaa qaldan yaa quman aad iyo aad aad iyo marka markaan abwaankii u sharaxay arrintaa aan ka sheekaysanay aan in badan iska qosanay ayuu de isagu medhihii keenay
aad marka waxa ilaahayna ilaahayna aan kaa dhex galay ilaahayna sababtiisa eenay de laba aanu isku doorin iskuma geeyo mogta
aad iyo aad ha dadka laba aan isqaban karin waa ka bilaabaya mogta biirka dambe ha dadkaan labaan isqaban qaban karin arrin wada qorshayn karin qaadir isuma Ha.
geeye Ha.
hadduu miduqallooc hadduu miduqallooc yahay kan Ha.
kale dhibka uu qabo qarsado isagaa dulqaate u ha qarsada dulqaatee waaga markaa canab een, waxay ku timi qisada adiga markaa fikirka iyo dareenka aad qabtay bay ha ka timi oo ha aad anaa abwaanka waan uga sheekeeyey isagiina ereyadiiba de yaa u yimiday de waan gartay marka marka heestaasina bal adigii aniga dhegaystayaashu aynu wada dhegaysanno waa hagaag haddaynu heestaasi intaasi kaga nimaadno een, een, eh, canab een, eh, hees kaloo iyadana waxaa jirta la yidhaahdo jiro Jir- jiradaasi ma ma tii xanuunka ahaydba ma mid jacaylba maxay tahay heestaasi
jiro wallaahi maxamed cali dheere abwaan la yidhaahay oo reer holona sameeyey cali cumar ina la yidhaahayo halkan ingiriiska jooga horta bwaaniintayda iyo fan iyo iyo laxamiistayaashayda aan soo wada hadal qaadayo aad baan u salaamayaa dhammaantood iyaga la-aantood ma garanaysaa waxba may suurtoobeen aniga waxay siiyey qoomaal qoomaal baaskay siiyey markii dambe wuxuu sheegay inuu ma garanaysaaye cali cumar laxanka sameeyey maxamed cali dheero abwaan ah oo jooga holland baa sameeyey qiyaas ahaanse ka muuqata way ka gudbi doonaa waa waa gabadh wiil aragtay oo ka helaysa kulan kulankii iyo macnaha kulankii jidkiiyo judhi aragtidaadii jirdubaaxiyo joog iyo jamaal marka taasay muujinaysaa guud ahaanba barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan dhegaystayaal intaasaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
heestaasina dhegaystayaal waxay ugu dambaysay barnaamijka caweyska washington waxaana soo jeedinayay cabdixakiim maxamuud shirwac barnaamijkaas ayaana ugu dambeeyey idaacaddeenii fiidnimo tan iyo kulan dambe waa bahda v o a oo isku duuban oo idinleh sida iyo nabadgelyo